wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhore raadiyaha simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax lala egtay injineerkii turkiga ay dhisayay waddada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye al-shabaab ayaa sheegatay inay dileen saraakiil ka tirsan dowladda turkiga xili ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ismiidaamiinta ah ee ka dhacay duleedka muqdisho iyo afgooye horar kala duwan ayaa ka soo baxaya nabadoon caan ahaa oo lagu dilay degmada buuraha kaba ee gobolka baaya shirka wadatashiga ayaha soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland qaar ka mid ah nabadoonnada gobolka hiiraan ayaa walaac xoogan ka muujiyey waa isqabqabsiga ka taagan maamulka hirshabelle warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo ka socda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kadib qarax weerar oo xalay ka dhacay gudaha magaaladaasi maamulka hirshabelle ayaa lagu dhaliilay in ay caburin ku hayaan shacabka magaalada beledweyne xilli howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo ka dhacay gudaha magaaladaasi dowladda soomaaliya ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeysa rabshadaha ka dhaca magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa shaaciyey sababta rasmiga ee ay isku hayaan dowladda dhexe maamulada puntland iyo jubbaland nabadwaa taliyihii hore nabad sugidda soomaaliya ayaa eedeyn kulliil u jeediyey madaxweynaha dalka wararka dibadda duhurnimadkan simbe idiin heesana waxaa ka mid ah heshiinaha oo ku dhawaaqay in isbeddel ay ku samaynayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya maraykanka xilli uu weli taagan yahay xiriirka u dhexeeya beijin iyo washington iyo madaxweynaha dalka algeria oo saxiixay dastuurka cusub ee dalkaasi waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooron imankan iyagioo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax lala eegtay injineeradii turkiga ah ee dhisayay waddada muqdisho iyo afgooye dhanka kalena al-shabaab ayaa sheegatay in mas-uuliyadda qaraxii ismiidaaminta ah ee ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qarax ismiidaamin ah ayaa barqanimadii maanta waxauu ka dhacay deegaanka la fulay ee duleedka muqdisho kaasoo lala eegtay ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalk soomaaliya ilaa oo ka hayay injineero dhisayay wadada xidhiirisa muqdisho iyo afgooye khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaasi uu fuliyey qof isku soo xiray jaakad walxaa qarxa islamarkaana waxaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska dowladda ee sida gaarka u tababaran ee haramcad dad goobjoogyaal ah ayaa warqabadka simba u sheegin qofka intuusan isqanxin ka hor ay rasaas badan ku fureen ciidanka loo yaqaana haramacad oo goobta ku sugnaa uun markii horena ninkaasi ku dhawaaqay ama ku dhowaaday inuu qarax isku qurxiyo kadibna uu usoo tagashay inuu isku qarxiyo cabdilo bila ay saarnaayeen ciidamo la sheegay inay yihiin haramacad dhanka kale war rasmi oo kasoo baxay al-shabaab ayna ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka lafol iyagoona sheegay inay fuliyeen in uu fuliyey qof isqarxiyey oowaxyaabaha laisku qarxiyo isku soo xiray sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay in qaraxaasi ay ku dileen sargaal ka tirsan turkiga halka laba kalena oo ka tirsan ciidanka booliiska dowladda ee loo yaqaana haramacd ay ku dhaawac soo gaarsiiyeen weli ma jiro waxwara oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ay kaga hadlayaan qaraxii ismiidaamintaha ee maanta ka dhacay deegaanka la fule manahan markii ugu horeysay qarax ismiidaamina oo dhacdo wadada xidhiidhisay muqdisho iyo afgooye oo ay ka dhacaan qaraxyo noocan oo loo geysto saraakiilsa sare oo ka tirsan dowladda turkiga waxaana inta badan qaraxyada ka dhaca muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada dhabarka u rigta sheegatana mas-uuliyadooda dagaalamayaasha al-shabaab ah shirka wadatashiga ayaha soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland dhanka kalena musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa shaaciyey sababta rasmiga ay isku hayaan dowladda dhexe maamulada jubbaland iyo puntland xili waa gudoomiyii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo eedeyn kulul u jeediyey agaasimihii hore ee dowladda soomaaliya uu eedeyn kulul u jeediyey madaxweynaha dalka wararkii u dambeeyey shirkaasi eedeymaha loo jeedinaya farmaajo waxaa isha ku hayay noona faahfaahinaya waryaheena cabdiraxmaan koronto
waa mahadsantahay anas maxamed soomane waxaa maanta oo sabti ah lagu wadaa in magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland in lagu soo gebagabeeyo shirka sanadlaha ee macadka heritage oo sanadkiiba ee, waa madasha aragti wadaagga ee soo qabanqaabiyo magaca magaca waa macadka la yiraahdo heritage een, madashan ayaa waxay ahayd sanadkii saddexaad ee ugu dambeysay ee lagu qabanayay magaalooyin ka baxsan dalka ee, bal sanadkan waxaa fursad loo yeeshtay in lagu qabto ee, meel ka mid ah soomaaliya gaar ahaan magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland ee, shirka ayaa waxaa lagu casuumay ee, madaxweynayaashii hore ee dalka sida xasan sheekh maxamuud ee, shariif sheekh axmed gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursa sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi sidoo kale waxaa shirka lagu casuumay ee, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga xayuubiyey een, xasan cali kheyre ee, sidoo kale waxaa lagu casuumay siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ee, sidoo kale waxaa lagu casuumay wasiiro hore oo xilal soo qabtay musharaxiin ayaana shirka intiisa badan lagu casuumay shirka oo saddex maalin ahaa ayaa waxaa maalmihii ugu horreeyay shirka ka qayb galay islamarkaana een, aragtidooda een, shirka ka muujiyey madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waxayna eedeyn badan u jeediyeen dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ay sheegeen inaysan haatan diyaar u ahayn in doorasho dalka ay ku qabato Een, sidoo kale madaxweynihii waa madaxweynaha maamulka een, jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shirka ka hadlay wuxuu dhaleeceyn badan u jeediyey dowladda dhexe arrinta gobolka gadu uu soo hadal qaaday siciid deni ayaa sidoo kale ka mid ahaa xubnaha halkaas ka hadlay iyo axmed cabdikaari qorqoor oo sheegay in doorashada dalka lagu wada heshiiyey islamarkaana waqtigii loogu talagalay ay dhici doonto Ee, sidoo kale waxaa shirka looga hadlay arrimaha bulshada oo i- amniga dalka Ee, maanta iyo maalintii shalay oo shirka ee, intiisa badan ee, diiradda lagu saaray een, ajandooyin kala duwan maanta waxaa shirka ka hadlay een, xubnaha ugu muhiimsan ee maanta ka hadla waxaa ugu muhiimsanaa ee, musharax ee, mustaf dhuxulo oo ka mid ah een, xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waqtigooduu dhammaaday islamarkaana dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne Een, wuxuu eedeyn badan u jeediyey ee, madaxda dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuu sheegay in arrin sababta ay isku hayaan een, puntland jubbaland oo dhinac ah iyo dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaana kala aragti u yihiin ay tahay in labada madaxweyne ee jubbaland iyo puntland siciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ay farmaajo ay ka diideen in lasoo afduubo islamarkaana xabsi la geliyo een, hogaamiyaasha mucaaradka sida xashan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdi shakuur iyo xubno kale taana ay tahay sababta ay dhinacyadaas isku hayaan
maalumad celinaya hay-adda eh, heritage intaa kadib eh, waxaan isleeyahay barnaamijka si fiicanaa loo sharxay qaranka oo ugu horeeya madaxweynuhu marnaba iskuma dayna asaga iyo dowlad goboleedyadu inay siyaasadda dalka iska fahmaan haddii waa og tihiin saddex madaxweynea la bixiyey madaxweynihii galmudug madaxweynihii hirshabeelle iyo madaxweynihii south west inta waxa loo bixiyay waxay ahayd siyaasad madaxweynaha dalku oosan ku qanacsanayn si oo u soo laabto mar kale oo loo doortane wuxuu rabiyey inuu keensado madaxweynayaal siyaasadda kala shaqeeya waana sababta madaxweynaha galmudug hirshabeelle iyo south west ee hadda madaxda qaranka isugu dhowiyiin ayagoo ka cabsanaya madaxda qaranka waxaa la rabaa waxaa jira in la caddeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo jubbalandne sababta ay ilaa hadda dowladda dhexe isu hayaan waxaa waaye waxay kala shaqayn waayeen soo noqoshada madaxda qaranka ee hadda joogto tusaalooyin tusaalooyin buu waxaan idin siinayaa marka Ee, sidaa ogtiinba ciidamada waxaa loo asaasaa inay dalka difaacaan shacabkana iyagii runtii ay ku nastaan dowladdii dhexe soomaaliyana burburkeedii waxaa ko u ahay markii ciidamadii qaranka loo adeegsaday dadka soomaaliyeed
agaasimihii hore ee hayadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dowladda soomaaliya islamarkaana dhowr jeer een, xilalkaas soo qabtay dowladdii xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed iyo dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo een, cabdulaahi maxamed cali sanbalooshe oo madasha eh, ka qaybgalaya waxa uu sheegay in dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ciidanka u saartay ee laba dhinac oo kale ah ee qeyb uu ku sheegay ee in madaxweyne farmaajo uu aqoonsay tiimkiisa halka ee, tiimka kale oo hirshabeelle dhankeeda ka imaadan uu aqoonsaday inay yihiin een, ciidamo tuugo ah sida uu sheegay ee cabdulaahi maxamed cali sanbolosh oo dhowr jeer eedeyn u jeediyey een, madaxda dowladda soomaaliya
waxaan la qabaa soo dhoweynta iyo mahadcelinta heritage iyo doonka jira arrinkaasu waa hiiraan meeshaan khilaafka siyaasiga inta badan waxaa la soo qaadaa arrinka gado guddiyada doorashada iyo somalilan axmed madoobe saaxiibkay maalindhoweyd wuxuu yidhi wax arrinkayga ka hadla ma arkin her iyo habeen madaxda musharaxiinta maamul goboleedyada siyaasiyiinta anigu aan uga horreeyo gadaan ka hadlaa laakiin waxaan la soo hadal qaadin oo aan marnaba agoon ah oo maamulka hirshabeelle dowladda federaalka mucaaradka sideeda kale aysan ka hadlan waa hiiraan waxaan rabaa statementiga soo socday arrimaha la tixgelinayo ee ka soo baxaya madasha in lagu daro arrinkaas waana mahadsantihiin arrinka kaleeto oo la xiriira maxaa caqabadaha hor taagan national security-ga national security-ga horta waxaa taagan waa in la garaawsadaa horumar ammaan iyo horumar siyaasadeed waa isku xiran yihiin haddii aan siyaasadda horumar laga gaarin oo aan laga heshiin oo spirit iyo dareen walaaltinimo iyo wada shaqayn aan la abuurin ammaan horumaraya iyo argagixiso laga raaynaayo ama la jibinaayo ma jirto waxaan qabaa sababta ammaanka qaranka horumar loogu samaynayo waxay tahay hagardaamo iyo hakarashasho dowlad federaalka ay ku hayso hanaankii xasilinta iyo ammaanka qaranka sababtuna waxay tahay spiritka oo national security transitionka ama national security agricultureka wuxuu ahaa collaboration iyo partnership oo ay tahay heshiis u dhexeeya dowladda federaalka dowladda dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed oo ahaa in ciidan qaran oo astaan qarana la dhiso oo midaysan mas-uuliyadda iyo ownershipka ammaanka qarankana qaata si looga baxo ku tiirsanaanshaha amisom lagu tiirsan yahay ama caqabadaha argagixisada waddanka looga saaro sidaad la socotaan ciidanka dhismihiisa waa la siyaasadeeyey ciidankana autonomy lama siin aniga waxaan ka mid ahaa dadkii markii la ansixinayay heshiiska national security articulture-ka markaas taliyaha nabadsugidda ama agaasimaha nabadsugidda ayaan ahaa horta ciidanka iyo hoggaanka ciidanku wax inbadow kuma lahayn external influence tuu ahaa dowladda ingiriiska waday xafiiska madaxweynaha laga waday si siyaasiha loo waday technical input ma lahayn marka markii ugu horraysaba brocessku process soomaaliya owna aan mahayn markii la soo noqday oo lagu heshiiyena waxaa bilaawday isqabqabsi isfahmwaa iyo wada shaqayn la'aan markiiba ku baahday dalka oo dhan khaasatan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya hadda transitional national security plankaas la sheego qof cabdisiciid iyo farmaajo ahayn oo og ma jiro horta axmed madoob waa kan siciidana waa kan madaxweyneyaasha kaleeto waa hal qof oo bini aadana oo nimankaan meeshaan fadhiya loog qaraxa la sameeyey waxaasuu ku leeyahay diishuu qarax la joojiyey ma ahan diishuu waxa waaye soomaaliga dadka soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed hogaaminayso oo gacmooda jiray wax ku gooyaane dadka soomaaliyeed oo dhan uu gacan siinaayo ayaa la rabaa in la wajaho khataraha amniga oo qaranka ciidan qaranna sida hadda kuma shabaab kuma guulaysan karna ciidan qaranna kuma dhisi karna annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu u kala saaray waxa la yidhaahdo tiimkeenna iyo tuugada waxa la yidhaahdo tuugada waxaa ka mid ah ciidamada deegaanka khaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir hiiraan ciidamada ka soo jeeda oo xureeye xabadda ka bilaabay state houseka afkiisa kuna geeyey xagga jalalaqsi xaggana baraawe ciidankaas waxaa looga qana ciidan tuuga ah oo mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loola dhaqmaay si ka daran loola dhaqmay tahay
xubnaha kale ee shirka ka hadla waxaa ka mid ah waa la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha soomaaliya cabdisiciid oo shirka lagu casuum waxa uu sheegay in ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubnaha musharaxiinta u taagan inaysan iska haleenin filla soomaaliya oo mid un uu qaban doono waxa uu sheegay in aan la siyaasadeen islamarkaana aflagaadada laga daayo ciidanka qaranka soomaaliya oo sheegay in dhowr jeer aflagaado loo geystay islamarkaana madaxtooyada soomaaliya loo dambeyn doono waxuu sidoo kale ka hadlay arinta gobolka gedo oo uu sheegay in arinta gobolka gedo aan la siyaasadeen islamarkaana ciidanka halkaa jooga yihiin ciidan qaranka soomaaliya aysan ahayn ciidamo kale arinta gobolka gedona ay tahay xal oo dowladda u aragtay in halkaas la geeyo haddaad rajo ka leedahay inaad villa soomaaliya berri faraysato ciidamada xoogga dalka adi ha siyaasadayn siyaasad ma aha way dhintaan maalin walbay dagaal ku dhintaan maalin walbaa la qarxiyaa ciidanka hadda shabeellada hoose xoreeyey laga bilaabo marka beriire sabiid iyo caanoole oo dheegle jannaale oo aa og tihiin laba kun iyo sagaal iyo tobankii ciidankaa ciidan soomaaliyeed waaye maalinkaa ani imaanayay shaqadana waxaa la dhahaya reer waaye marka waa caadi dadku inay reer ay dhahaan marka jago la rabo laakiin marka la dhimanayo yaa dhimanayo ciidankaa dhimanayo taas taas waayana arrinta dowladdu ay xil isaga saartay inay xuquuqdooda u raadiso oo mushaarkooda loo badiyo ee, jenaraal bashiir goob baa ka hadli kara arrimaha oo xaqsiinta iyo arrimahaas ee, taas waan dhihi lahaa arrinta kale waxa waaye walaalayaalow dowladaha shisheeye waxay leeyihiin dad u hadla ayagaa u- isu hadli kara idinka ha u hadlinina idinka waxaa u hadashaan soomaaliya waa ka soo horjeensan ee, qofka fadhiya villa soomaaliya haddaa rabto laakiin ha u hadlin dowlado danaha dowlado kale iyo dowlad heble maxaa looga cayriyey waddanka maxaasaan loo yeelay fargelintooda maxaa taas adima kuu taal so qofka mas-uuliyaddaas waxaa iskale villa soomaaliya fadhiya berrina aday ku fuuli kartaa arrinta related ku ah waxa waaye ciidamada meelaha laga keeno horta ciidanka oo xoogga dalka soomaaliyeed kulligood hadday buuhodla ka yimaadeen ani waa ku kalsoona hadday ka yimaadeen eh, jalalaqsina waa ku kalsoona ciidan soomaaliyeed waayo waana dhimanooyin marka ta- ha siyaasadeynina digniin layaga tahay taas Eh, arrinta su-aalaha haddaan usoo u soo noqdo eh, tan oo su-aasha oo su-aal maaha eh, arrin waxaa jirta madaxweyne axmed madoobe uu ka hadlay oo ku saabsanayd eh, rasaasta eh, dhaawaca eh, marka la qaadayo run waaye dhaawaca eh, ciidamada hadday inta dagaal galaan ciidan dowlad goboleed iyo ciidan eh, a- amisom ay markaas ama unsos ay eh, med eva ku samayn weydo waxaa dhici kara ay dhiigoodii iyo operationkoodii inaan la ogeyn haddaan ognahay operationka heshiis waxaa jira dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku saxiixdeen oo ah marka operationiska lagu jiro howla howlgelinta lagu jiro eh, ciidanka oo howlgelinta howl- howlgalkaas ku jira waxay yihiin ciidan xoogga soomaaliyeed marka koofiyaddaasay xiran yihiin dhaawacoodana waa la qaadaa laakiin haddaa adi iskaa dagaal isaga gashay annagana ogeyn dee markaas waa waa arrin oo oo bureaucracy waayo maaha arrin aan eed ku lehna ee, hadday dhacdo khataraha aan haddaaya liistgareeyey waa inii sheega al-shabaab fargelin shisheeye ee, hadday isdagaalaan ee, communitiyo meelo badan oo communitiyo isdagaalaan oo ciidan la geeyeyna way jiraan Ee, maxaa la dhahaa ee, haddii khat- maadaama cunaqabatayn saaran yahay annaga mas-uuliyadaana saaran mas-uuliyaddaas waxa waaye ilaalinta hubka dowladda soo gala shirka ayaa lagu wadaa in gabla tale soo gaagayo islamarkaana warmurtida laga soo saaro oo ku aadan waxyaabaha shirkaas lagu hadlay een, sanadkan waxaa lagu hadlayay sida lagu gudbi karo kumeelgaarka iyo laba kun iyo kow iyo labaatan ilaa iyo laba kun iyo shan iyo labaatan
aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan karantoy shuko ayaa wararkii u dambeeyey shirka wadatashiga ayaha soomaaliya oo maanta lagu wada in lagu soo gabagabeeyo magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland maamulka hiirshabeelle ayaa lagu dhaliilay in ay cabirin ku hayaan shacabka magaalada beledweyne xilli howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo ka dhacay gudaha magaaladaasi dhanka kalena dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeyso rabshadaha ka dhacaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan zakariya xasan ayaa qaadadhigaya iyadoo muddooyinkii dambe maamulka hiirshabeelle ka arimiya uu wajahaya siyaasado isdiidan oo kaga imaanayay dhinacyada mucaaradka ku ah maamulka haba ugu cadcadaadaan jabhadaha uu hogaaminayo jenaraal xuud ayaa waxaa isi soo taraya baaqyada ay dowladda federaalk soomaaliya u dirayaan qaar ka mida siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadaasi hiirshabeelle cabdiraxmaan maxamed guure waa xildhibaan hore oo ka tirsanaa maamulka hiirshabeelle waxa uu la hadlay warbaahinta simba isagoona dowladda federaalka iyo weliba maamulka hiirshabeelle ugu baaqay inay caburinta ka daayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka hiiraan cabdiraxmaan maxamed guure oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyey in shacabka hiirshabeelle loo ogolaaday inay arrimahooda ku aadan sida ay wax uga socdaan maamulka hiirshabeelle ay sheegan karaan islamarkaana aan lagula kicin falal u muuqdo caburin
iyo dadka u metela dadka u metela hirshabeelle dad- dadka reer hiiraanka u metela hadda hirshabelle ayaa mas-uul badan keenay Ee, mas-uulkaas waxa uu keenay mudaharaadyo badan tanaabax badan uu keenay tabashada shacabku hadday shacabku wax tabtaanna in la caburiyo oo laga soo hortago oo xabada lagu rido qaar laga dilo oo la dhaawaco oo la xirxiyo waa caburin waa waa waa dan loo diiday xoriyatulqowlkii waa dad loo diiday rabitaankii waa wax dhibaato soo korortay aad dadka loogu sameeyey waa kuwa balad weyne kuwa balad weyne waaye waa kuwan aada uga warrabno oo lala soo baxay ayagoo afgaartooda banaanka la yimiday dowladda federaalku inay waxyaabahaas markay aragto ee kusoo baxda ayaa loo baahnaa kuma soo bixin qaabka loo dhisay shabeelle dowladda federaalku wax kama dhihin ee ayadaa ka raalli aheeday waxaa jirta gobolka hiiraan gobolka hiiraan waa uu ka haray goboladii yaraa lixdankii sideedii gobol ka haray lixdii gobol ka haray sideedii ka haray sideed iyo tobankii gobol oo maxamed siyaad barro uu ka haray gobolada kama baaxad yara gobolada waa ka dhaqaala badan yahay gobol oo asaga laga kabo ayaa laga dhigay laba gobol
dhanka kale xildhibaan hore cabdiraxmaan maxamed guure oo hadalkiisa sii wata ayaa dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka hirshabeelle ugu baaqay inaysan kor kala socon keliya xaaladaha isku cakiran ee ka jira maamulka hirshabeelle islamarkaana ay yimaadaan ayna arkaan siday wax u jiraan
dabiisha ugu xoogan waxaa le maamulka hirshabeelle waa wax la dhalay farac waaye dowladda iskale dowladda federaalkaa la dhalaysha ugu xoogan kama qayb qaadan waktiga hadda lagu jiro sida runtaa kama qayb qaadan oo ma dhex jirin oo ma dhaqaaqin waxyaabo badan oo jira awgood waxa uga qayb qaadan waynay runtii dad wax qabanaya meel dhibaata ay ka jirto waxay u baahan tahay wax badan waxaan baaqdiraya dowladda federaalku shacabka reer hiira gobolka beledweyne inay u dirto inay mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay gobolka dhex istaagaan aan codsana waa codsana waa codsana inay dhex istaagaan madaxweynaha dadka dowladda federaalka ee xukunta inay dhex istaagaan ay akhriyaan arkaan baahida dadku ay qabaan waxay ka tabanaan ay qabaan ciidamada waxbay ka tabanaan waxbarashada waxbay ka tabanaan ceelasha waxbay ka tabanaan waxay wax ka tabanayaan waxay wax ka tabanaan beeraha fatahaadda waxay wax ka tabanaan garoonka waxay wax ka tabanaan wadooyinka waxay wax ka tabanaan amniga waxay ka wax ka tabanaan ulijeedinka ciidamada la siiyo dowladda federaalku ay bixiso nimbanikiisu wax baxshaa lama siiyo lama siiyo hara yaraata gobolkaas waxaa laga ogmaay lama siiyo marka waxaa codsana talana ku bixina dadkii la dhegeysto shacabkaa la dhex istaago oo dad dhex istaagan loo diro ayaan codsana dowladda federaalkaa ka codsana hirshabeellaan ka codsana hirshabeellaan ka codsana waxay gaballa ka codsana inay dhex istaagaan dadka ay cabashada dadka dadka dadka aan u dira oo hadda aan kula talina aan leehay waa dad inay dadka nooleeyaan iyo inay laayaan ay seen u tahay
hadalka ex xildhibaan cabdiraxmaan maxamed guure ayaa kusoo aadaya iyadoo xiisado kale aragtiduwanaan siyaasadeed ku saleysan ay ka aloosan yihiin maamulka hirshabeelle islamarkaana maalinimadii shalay ahayd ciidamada maamulka hirshabeelle howlgal ay ka sameeyeen magaalada beledweyne ay kusoo qabqabteen dhalinyaro sida la sheegay ka mid ahaa dadkii wax ka abaabulayay banaanbaxyadii ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warar kala duwan ayaa laga helayaa nabadoon caan ahaa oo lagu dilay degmada buuraha kabe ee gobolka baay wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in kooxaha hubaysan oo bistoolada wata ay degmada buuraha kabe ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ay ku dileen in la sheegay inuu ahaa kana mid ahaa nabadoonada dadka deegaanka dad goobjoogayaal ah ayaa simbo usoo wariyeen in rag dhalinyaraha hubaysan ay nabadoonka toogteen xilli uu ku sugnaa xaafad ka tirsan degmada buuraha kaba uuna u geeriyooday rasaas qeybaha jirka looga dhuftay dadka qayaqaanay nabadoonka la dilay ayaa magaciisa ku sheegay maxamed isxaaq oo loo yaqaanay malaaq gamber oo ka mid ahaa dadka deegaanka degmada buuraha kaba ee gobolka baay raggii ka dambeeyay falkaasi ayaa sida ay caadadu tahay waxay goob isaga tegay islamarkaana waxaa daqiiqad kadib halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmadaasi iyo qaar ka mida eelada marxuumka oo qaaday meydkiisa lama oga sababta loo digay nabadoonkaasi hase yeeshee dilkiisa ayaa waxa uu ka qeyb noqonayaa xilli horey uu ka dhacay degmada buuraha kabe ee gobolka bay waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in uu socdo howlgallo ilaa haatan lagu wado baaritaano kuwaasoo lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyey dilkaasi loo geystay nabadoonkai caanka ahaa ee loo yaqaanay lagana yaqaanay degmada buuraha kabe ee gobolka bay inta badan nabadoonada ayaa waxaa si gaara u bartilmaamay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana nabadoonadii u dambeeyey lagu kala dilay degmooyinka dayni iyo weliba horiwaa kuwaasoo ka mid ahaa nabadoonadii soo xulay baarlamaanka xilligan waqtigiisa sii dhammaanayo ee golaha shacabka waxaana inta badan sheegta mas-uuliyadooda dagaalyahanada al-shabaab qaar ka mid ah nabadoonada gobolka hiiraan ayaa walaa xoogan ka muujiyey isqabqabsiga ka taagan maamulka hirshabeelle faysal cabdi faarax ayaa qaadadhigaya
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay deegaanada dhacaah gobolka hiiraan ay ka taagnayd xiisad u dhaxaysa jabhadda kasoo horjeeda maamulka cusub ee hirshabeelle waxaa lagu soo waramayaa in gebi ahaanba lagu guuldaraystay in la xaliyo xiisada u dhaxaysa maamulka cusub ee hirshabeelle iyo sidoo kale jabhadda kasoo horjeeda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in wafdi ka socday dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya aysan wax xala ka gaarin xiisadii u dhaxaysay islamarkaana muddooyinkii dambe ka aloolsanayd magaalada beledweyn iyo deegaanada hoos yimaada maxamed yacquub isxaaq oo la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in wafdiga ka socday dowladda soomaaliya islamarkaasina uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku laabteen magaalada muqdisho islamarkaasna aan weli wax xalal laga gaarin balse ay jiraan wadahadallo socda islamarkaana lagu xalinayo xiisada taagan waxaana uu been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in lagu guuldaraystay in la xaliyo xiisada ka taagan magaalada beledweyn iyo deegaanada hoos yimaada waxay jiraan xayaa horta beledweyne haddii la yidhaahdo hiiraana yaqaano bariga quraxsanaa la yidhaahdaa sida badan quraxsanku waa degan yahay marwaasa xoolaha oo maalmahan banaanbaxyo iyo janaaxiyo jifada baabuliya diidan waxaa leedahay maamul gurisu waa lisidaysaa maqaabsigeed diidan iyo waawakaas ay kasoo socdeen wixii awoo ahaana dad badan oo eheli aho wasiirka arrimaha gudaha oo federaalka xamar ka yimid aa u badnaayo hadda in lagu tixgelinayo asagana maalin lagu tegi way ka dambeey xoogaa dad banaanbax samaynayo iyo dadka xoogaa bacdii lahorxogo haddana lasii daawaa jireen haddana culays weyn ma jira insha allah horaa qadeynaynaa dacwadiyaalka reer hiiraan adeer su-aal fiican horta waxaa meesha joogay madaxweyne ku-xigeenkii maamulka ee hirshabeelle haddii reer hiiraan diidan yahayna ma aysan tageeno gurigiisa nabad kama haydan reer hiiraan waa ogolyihiin laakiin xoogaa niman wax tabanaya oo aadna moodo waxa marka ayaga ay tabana xoogaa inay wax ayada ku jira yihiin ayna u badan tahay aan arrinta kuu sheegaye haddii madaxweynihii hirshabeelle ay qaadato bahalkii madaxweynihii hirshabeelle hadday ay qaadato shabeellada dhexe caasimada hiiraha la geeyo rooyi noocaasoo dad qabo oo aragtidoodana intaas ku siman tahay waaye waxan waa nidaam iyo dastuur iyo wax qoran iyo wax lagu heshiiyey iyo dad loo dhaariyo madax ahaan jira marka tahayadeena hadda oo marka wixii sidaa orooradkan iyo banaanbaxa iyo buuq haddii wax lagu keenayo waxaa u malaynaa فلسطين وحدتين اللي هو وحدتين كان قرار ولا هذا القاتل انا ترى ولا هذا كان عبد الشيخ الرياض ولا عبد الكتجي dhanka kale nabadoonka ayaa waxa uu tilmaamay in haatan ay dadaallo kala duwan wadaan maamulka cusub ee hirshabeelle gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageedkaasi oo u taagan sidii uu xalin lahaa xiisada ka taagan doorashadii ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta u ah maamulka hirshabeelle waxaa hadda jooga madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle isagoona mas-uul ka ah gudoomiyii gobolkaa jooga insha allahu inay hawaa u doontaa aaminsanahay maalmahaana haddii hawaa banaanbaxda haysidii hore maaheeno waa laisku soo baxayo dadkii markii hore la kore la suganayo ehelnimadiia loo tixgelinayo maalindhow xoogaa xabsigaa lagu cadaadiyo waxaa la tusay maamulkii waxbaa laga tusay haddana xaaladda waa degan tahay madaxweyne ku-xigeenkana dagaal fiican uu wadaa marka intaasay hadda noo joogtaa insha allahu nabada aynu ku dhamaanay adeer wasiirka ee nin wanaagsan oo federaalka oo mas-uulna oo ehelacaana meesha ugu baxay oo ahaa haddii ay xoogaa wadanka ay wax ka jirjiraana si arrimo gudo ah haddii uu u baxay wax marka iyada aan macquul lahayn oo sharcigana islamarkaas uusa u saamixaynin ayay waraanihii uu utagay ku xujeeyeen dhowr muddo jeediyeeduna waxaas ka qanciyo uu damcay hadda waxaa la yidhaahdaa nima meel u caddahay meelu ka madow hadduu arkay wixii haddee dastuurnamaha sharcinamaha nidaamnamaha isagana nidaamii protocool ku joogaya hadda wuxuu ku yiri marka insha allah markaan waa isku soo laabanama midaanu suuragal mee bal caqli waxaan shaqeeyo hadda madaxweynku haweenkiyaa joogo madaxweynku haweenkana saraaxo iyo waxaa lagu yaqaanaa inuu runta caddeeyo oo waxaa suuragalaya inuusu dadku lugeynin waa suuragalaya inuusa hakanina lagu yaqaanaa rajo fiicana kalena insha allahu ninka la yidhahdo yuusuf axmed xagar saligeed iyo ninka la yidhaahda cali jiito oo gudoomiyaha gobolka ah ehelna u xiga dadkaanu hadda xoogaa qaylina ehelna u xiga mas-uuliyiinna ugu sarreeyo marka insha allahu haddaba waa kulamo badana socdo annaga ogyaashaana aada ugu rajaqabnaa welina hadda gacan saddexaad iyo duuq kale iyo udhexgal ma gaarine waa ku furan yihiina aaminsana waana ka war dhowreynaa insha allah si kastaba haatee hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii dambe ay xiisadii ka taagnayd magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada ee dhaca gobolka hiiraan taasi oo ku aadanayd in dad ka caraysan doorashadii ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana xarun u ah maamulka hirshabeelle ay diideen islamarkaasna ay kasoo horjeesteen maamulka cusub ee ka dhashay doorashadii ka dhacday deegaanada hirshabeelle
aada buu mahadsan yahay wariyaheena faysal cabdi faarax codkiisa ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyay warka duhur oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed somanaa maxamed eeqalfa farsameynaya cidda warka iyaga seego waxay dib uga daalacan karaan barta internet-kan ku leenahay w w simba dot net oo aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga duhur